dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa ku sii xoogaysanaya dilalka iyo dhibaatooyinka ay ciidanka xabashida itoobiya ku hayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan dhulkaasi maleeshiyaad ka tirsan maamulka oromiya ee taabacsan dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada qarsaaduuleh gobolka liibaan oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulada haraabatuun oo toddoba kilomitir u jirta degmada waxaana ay ciidanku ku dileen mid ka mid a dadka ku dhaqan tuuladaasi waxaa dilkan ka horeeyey weerar ay bilihii lasoo dhaafay geysanayeen ciidanka xabashida itoobiya oo ay ku beegsanayeen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dhulka ku hoos jira gumaysiga itoobiya ciidanka itoobiya ayaa waxa ay waddada u istaagaan dadka soomaaliyeed kuwaas oo rasaas oodda uga qaada dadka maraya waddadaasi oo u badan soomaalida ku nool mandiqadda isla deegaankan ayay ciidanka xabashida itoobiya waxa ay sidoo kale soo weerareen muddo saddex jeer ah iyagoona dhaawacay afar ruux oo shacab ah kuwaas oo laba ka mid a ay xaaladoodu aad u culus tahay toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya waxa ay ciidanka itoobiya weeraro ay ka geysteen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay ku dileen ugu yaraan afar qof oo rayid ah shacabka degmada qarsaaduule ee gobolka liibaan ayaa isku dayay inay ku baxaan ciidamada ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ee dhibaatada ku haya balse waxaa is hor istaagay maamulka oromiya oo sheegay inay iyaga ka warsugaan